aynu u kullannay oo aynu halkan isugu nimi in aanu bayaaminno dhowr arrimood oo hadal hayntoodu maalmahan ay ka jireen dalka mowqifka dhabta ah iyo aragtida xukuumadda somalilan ee ay dowladdu ka qabto qodobadaasi inta aanan gelin waxaan doonayaa marka hore inaan tacsiyadeeyo cid kasta oo ay wax dhimasho iyo geeri dhaawacba ka soo gaadhay mudaharaadyo ka dhacay magaalada burco mudaharaadkaasoo ujeeddada uu mudaharaadku u dhacayo iyo sababta uu u dhacay iyo khasaaraha ka dhashay aanay islahayn aada baan uga xumahay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay qofka dhintayna marxuumku uu samiriye iimaan ka siiyo innaga iyo shacbigaba kuwa dhaawacmayna ilaahay inuu sahlo waxaan ku hambalyaynayaa madaxda gobolkaas iyo wasiirada halkaasi joogaba hawsha ay qabteen iyo duqeyda waxgaradka waayeelka iyo inta xikmadda leh oo ka telinaysay nabadda waxaan iyagana ku dhiiri gelinayaa hawsha inay halkaa ka sii wadaan dadkana waxaanu ugu yeedhaynaa walaal dalkeenu waa dad soo koraya waa dal ay dowladnimadiisa aynu dhisayno maalin walba ay wax ku kordhaan waa dal dhaqankii burburay ee xilligii dowladdii siyaad barre iyo waktigii ka dambeeyeyba burburay aynu doonayno inuu soo kabmo waa dal aynu doonayno dimuquraadiyaddii ku cusub tahay oo inay tijaabay inagu tahay dimuquraadiyaddii iyo hanaankaasi sida looga faa'iidaysanayo ee uu u noqonayo mid waxtar leh inuu dadkeenu dhaqan ay u noqoto aynu doonayno laakiin nasiib darro aanay weli dhaqan u noqonin in badan dhallinyaradii iyo carruurtu aanay weli la qabsanin had iyo jeerna nin askariya oo dadaalaya nabadgelyadeenna u taagan oo qorisita oo cadceed taagan mushaharku aanu ku fillayn ayay ku soo dhaqaaqaan iyagoo dhagxan sita mudaharaad maaha kaasi mudaharaad maaha askariga rasaasta hoos u dhigayna mudaharaad muu caabiyin inanka dhagaxa qaatay ee kur dhuftayna muu mudaharaadayna wuu dagaalamay waxaasaynu doonaynaa inaynu dadkeena ka bedello oo dhaqanka noocaas aynu ka bedello ilaahayna kuwu waafajiyo sida wanaagsan iyo niyadsamida aynu dimuqraadiyadda u hayno waxtarkeeda macaan ilaahay hayna waafajiyo qofka inay dimuqraadiyadda nacsiiso mudaharaadada noocan oo kalea iyo iyo dabeecadda lagala hortegaya inay dimuqraadiyaddaba nacsiisabaa marka dambe laga yaabaa nin baa maalin dhaweyd waxay igu lahaa warniyo saxaafadiinu imanka sidan ay u dhaqanto inay saxaafad madax banaanba loo nacama laga yaabaayo dadku ay doortaan in jariidadii xidigta tobaro qura la sameeyo way dhici kartaa haddii wixii si fawdaan loo isticmaalo waa nacaya qofkii aada ugu talagashay inuu kusoo dhaweeyo baa kugu nacaya wax kastoo laga badbadiyaana sidaasuu muggii weelma dhaafe wuu u daadanayaa wuu u qubanaya waxaan taa hadday aan ka gudbo waxaan doonayaa qodobka labaad oo ah arrinta dood qaran maxaan idhaahdaa maxaa loo bixiye kale ya waxaas in adeero waxaan doonaya inaan ka hadalno oo aan mowqif cad idiin sheegno alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin maanta buurtidu kaalin fiican bay ka gashay dad fara badan oo aqoon-yahanina kaalin wanaagsan bay ka galeen in raggii aragtidaa keenay iyo fikradaa keenay iyo wixii ay uga jeedeen iyo halkii ay ku dambeysay iyo waxaasoo dhami ma aha taariikh u baahan inaan iminka sii galo oo aan sii qodqodo oo sii baadho laakiin midun baan idiin sheegaya dalkeenna iyo dawlad baa ka dhisan dawladda ka dhisani maaha dawlad nacab wada tashiga dawlad nacab in lala hadlo maaha dawlad nacab saxaafadda madaxa bannaan maaha dawlad nacab in muwaadinku iyagoo qofaya iyagoo laba aba inay ra'yigooda soo gudbiyaanoo kii wax tara dalka wax ka taraya wax lagu qabto dawlad nacab maaha xaashaa kalla waa dawlad ku timid nidaam dimuqraadiyadeed waa dawlad doorasho ku timi waa dawlad ixtiraamaysa nidaamka dimuqraadiyadda waa dawlad halgan dheer oo fara badan usoo gashay hogaamiyaheeda madaxweynaha ka ahina oo axmed maxamed maxamuud siiraanina uu yahay liidarkii inagu hogaaminayey min maalintii diidmada siyaad barre ilaa maalintii doorashooyinka la hirgelinayey ilaa maanta oo uu madaxweyne ka yahay in la yidhaahdo maaha ad wada tashigee naceen waxay diideen wada isu imaatinka waxay diidayaan ra'yiga sida qaar yidhaahda xorriyatul qowl la-aan baa jirta waxaasoo dhan walaa looma baana ra'yigii oo cad baan idiin sheegaya waxa weeye anagu wada tashi waa noogolahay waxaanu soo dhawaynaynaa hawsha ay gacanta ku haysay golaha guurtidu si fiican baanu usoo dhawaynaynaa akaadimiyadda waanu soo dhawaynaynaa waxaanu soo dhawaynaynaa in xisbiyadu ay isu tagaanoo ay ka wada hadli karaan danaha qaranka iyo danaha dalka iyo danaha doorashooyinka iyo danaha nabadgelyada dalka iyo oo dabadeetana xukuumadduna gacan bay ka siinaysaa wax kastaoo u fududaynaya inay tala saalaxa dhiibaan xukuumaddu iyadaa loo doortay dalka xukunta maanta ma ogi anigu balaayo qarankeenna taalloo gurmaday ka soo kacaay iyo u baahatay inala dalkeennu ma gaadhin halkaa umana baahna maanta dalkeenna waxaa ka socda horumar dalkeenna waxaa ka socda dhismayaal waynuna arkayseenoo nin horumarka nacab baa waxoogaa hakagna geliyey dhammaanteed waynu xamaasad baynu ku shaqaynaynay kolba wadaynu doonaynay inaynu sidaa ku dhammayno kii ceerigaabaynu u jeednay waddadaa ceerigaabay dabceen inay nagaga jeediyaan hadal iyo ku tiro kuteen xaaraam kaga leexan mayno waynu dhisaynaa dalkaynu dhisaynaa dawladnimadii baynu dhisaynaa sidii aynu u shaqaynaynay baynu u shaqaynaynaa doodani waxay noqon doontana akaadimiyadda u madax bannaan akaadimiyadda ayaa u magac bixin doonta akaadimiyadda ayaa xisbiyada intay isugu yeedho ajendana ay samaysan doonaan dabadeetana magaceedana sheegi doonta laakiin dadka iyo dalka yaan lagu dawaqinin waa dood qaran iyo waa maxay qaran midna waxaas maaha hawl imika innaga inoo taale waxay u taallaa golaha guurtida iyo akaadimiyadda iyo xisbiyadii wada hadlayey waxaanu leenahay war hawshiinii qabsada uno doodu kama duwanaanaysa doodihii dalka kasoo dhici jiray maxaan idhaahdaa si caadi ah loo qabto uno yaan la inagaga dhigin de balaayo weyn oo idheen inagu ma nihin waxaynu nahay dawlad baynu noo nidaam baynu leeno dastoor baynu leeno hay-ado sharciya baa jira qodob kale oo aan hubayna ay weydiin doontaan ayaanu isagana mowqifkeena ka sheegaynaa waa arrinta baarlamaanka ee golaha wakiilada waxaan idin leenahay golaha wakiiladu waa golaheenii waa xildhibaanadii la doortay hoggaankiisuna xildhibaanadaa la doortay buu ka mid yahay mid guddoomiye ah iyo mid ku-xigeenaba markaan ka hadlayo golaha wakiilada weeye waxaanu leenahay arrinta golaha wakiilada walaal muran ma doonayno laba golo oo muran ma ma jeclin golo gudihiisu murmana ma jeclin laba golo oo murma ma jeclin golo gudihiisu murmana ma jeclin qarankeenna muranka waxaa lagu dhammeeyaa had iyo jeer wada hadal waxaynu ku dhammaysanaa isqancin waxaynu ka dhammaysanaa isu tanaasub maxakamad bay idinla ka tegine orda oo waxaad siin odayaashii dalkana muddada dheer usoo dagaalamaye dawlad sidii aad ku wadeen quruxda badnayd ee saaxiibka u ahaydeen u ahaada xeerarkiina hoose iyo nidaamkiinana ku dhaqma isu tanaasula isqanciya wax alla wixii kasta ee ku qancdaan annaguna diyaar baanu idin lahay xukuumad ahaan inuu golihiinaasi noqdo golo sharaftiisii huwada golo muranku ka yaraado golo aan waxoodu dabadda usoo bixin ayaanu idinku gacan siinaynaa waxaana sideedaba muhiima dal haddaynu nahay waa in sharciga la ixtiraama sharcigu waa inuu ka sarreeyaa qof iyo koox iyo cid walba taas iyadu waa biyo kama dhibcaan waa sida dawladnimada saxdayha ay ku jirto laakiin intaynaan sharciga tegin aynu wada hadallo wada hadal oo dhammi ma xuma waxa ka dhasho uun kol haddii laysu soo hor fadhiisto waxa ka dhalasho uun waxa ka dhasho uun wax kheyr leh hadalka intaasaan ku koobayaa idinkana waxaan diyaar u ahay inaad waxaad weydiinaysaan weydiisaan ayaa
waxaad ka dhawaajisay arrintan wadatash wadatashiga oo ay axsaabta mucaaradka ah iyo siyaasiyiin kaleba ay wadeen maalin waliba laisku soo dhawaado in hawshii la galabay ay ay qarka u saareen maxaa dhacaya haddii arrintii transparent ka dhigtaan oo ama maansoor ama ama maxay ambassador intaad soo fadhiisataan ila wixii waa isla wada inaga une waxaad heshaan keena leegaa maana ka ficnaya aad baad mahadsanta walaal laakiin anigu waxaan ku leeyahay akaadimiyaddu hawl wanaagsan bay dalka usoo qabatay muddadii ay jirtay waxay ka mid tahay hay-adaheenna ka shaqayn jiray dimuqraadiyadda iyo kuriinkeeda imikana maadaama saddexda xisbi iyo golaha guurtidu ay isla garteen akaadimiyaddu in iyo xukuumadduba in dhinaca akaadimiyaddu ay maamusho waxay ila tahay akaadimiyadda aan u dayno saddexda xisbina ha kala shaqeeyaanoo guurtiduna ha ku dul joogto annaguna xukuumad baanu nahay wixiina looga baahdo diyaar baanu u nahay xisbiyadaa wada hadlaya iyo dooda akaadimiyaddu ay qabanayso xukuumad ahaan wixii nagu xidhan iyo ka qaybgalkeeda haddii wax nalooga baahdo wixii nala weydiinayo ka jawaabisteeda diyaar baanu u nahay gacan baanu ka geysanaynaa wax kasta oo hadalku kusoo yaraanaya jacaylka wasiir aniga jecelina shiraalku weydiiyo golaha wada tashiga ama xukuumaddu ay wada hadalka la furataa kadambigu taxtaxadinayo inta badan doodoodu waxay ku salaysan tahay oo leeyihiin waxay daliil usoo jeedinayaan siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan waxa aynu ka warhaynaa in xukuumadda dowladda somalilan ee maanta talada dalka haysa ay horumar la taaban kara ka gaadhay xagga siyaasadda arrimaha dibadda marka muxuu noqon karaa dardootanka wadahadale ka dhaxayn karaa marka iyaga iyo waxa weeye anigu madasha wada tashiga ma aha cidaan wadahadalada la gelaynay waan idin cadaynaya anagu saddex xisbi oo heshiiyey iyo guurtida oo ku dhex joogtay ayaanu taageeraynaa arrintaasaan taageerayna su-aasha saddexaad ee golaha wakiilada haddii xukuumaddu majority toddobiya afartankii xildhibaanna u codeeyey guddiwadaadkiisa bedelkiisa ay taageerto maxaa maxaa annagu waxaanu taageeraynaa go-aanka golaha waxaanu taageeraynaa golaha wakiilada dhismihiisa waxaanu taageeraynaa xaqa ay leeyahay golaha wakiilada iyo wuxuu shuruucdu siiyaba odayaasha madaxda kacana waxaanu leenahay walaal isu soo dhawaada dhibaata ma jirtee sidaa shalay ahaadeen ahaada annagu go-aankii golo sharci ka soo baxa waanu ixtiraamanaa waynu ixtiraamayna